bismillahi raxmaan raxiim ku salaamayaa horta waxaan joogaa wax yarba waa bil iyo xoogaa laakiin waxaan u arkaa macnaha inay horta halkan aan kusoo hormarnay waa magaalo tuulo ah oo aad u yar waxay ku fiicanta meel laga soo bilaabo waan marinaya yaa haddan od toronto iyo kasoo bilaabo otwa iyo waxaan marinaya xoogaa way ugu adkaan lahayd marka waa magaalo aad u degan oo macnaha beri quayd ah oo aamusan oo wanaagsan marka xilli qobobaana kusoo bilmay marka waxaan oran karaa waa meel maaragtay aad iyo aad u wanaagsan deegaanka ku wanaagsan ilmaha ku wanaagsan mataqaana shaqa ku wanaagsan marka waa aad iyo aad maaragtay isoo dhaweysay waa tacaawil waxaa jira dhalinyaro badan ku cusub magaaladan maxay kula tahay inay ku doorteen
wallaahi halkan waxaa lagu dooran karaa ku oran karaa qofka ilmo wata ilmo qofkii wata oo ciyaalku badan u wata waxaan meeshan maal degan oo macnaha guryuhuna jaan badan kama jiro waa magaalo falaad ah oo dhisan oo macnaha mataqaana dadka degan hindiba u badan yihiin oo maarata majoorka degan hindiba u badan yihiin waa magaalo dalxiis marka waxaan halka dadka ciyaalka wata bay halka ku fiicanta boqolka boqol waata waxay garan taa badan caqabada badan hadda jira xilligan oo shaqooyinka ay ka mid yihiin bal ka waran dareenka dadka ku cusub dalkan markay timid dhanka shaqooyinka wallaahi qofku markuu barnaamijka ka imaanayo wuxuu aaminsan yahay macnaha subaxdaa tagta subaxda ku xigta inaad shaqo tegaysid laakiin maysan dhicin taasu sababta waxa weeye waxyaala badan baa ka horeeya oo mataqaanaa skills baa laisweydiinayaa wadankan oo wada xirfad baa laisweydiinayaa shaqa waa taallaa laakiin shaqada waxaa ka horeysa xirfad haddaad birta tubi taqaan haddaa wax qaraaci taqaan haddaa wax samayn taqaan marka innagana majority dadkeenna shahaadooyin waa wadanaa laakiin macnaha wax experience ma wadano marka dadka wax kula talaya dhalinyarada imaanaysa wadankan oo kale wuxuun macnaha skills inay baranay xirfataan oo xirfad ay bartaan oo macnaha qofka hadduu xirfad yaqaan meesha maaragtay ifan hadduu xataa darawalnimay fiican yaqaano macnaha mataqaana oo track driver yahay ama wax kale yahay waa iyo fundi hadduu wax dhisi karo hadduu wax samayn karo macnaha waa wax maaragtay uu ku shaqaysan karo hata waxbarashada ka dhawaajisay dad badan oo waxbartay sidaadoo kale ayaa yimid halkan maxay tahay caqabadahi la kulmeen iyagoo shahaadooyin wata markay halkan yimaadeen wallaahi nin saaxiibkay ahaa oo master ahaayo oo reer suudaan ahaa oo asxaabteena maallahaas meelaan ka wada qadaynay wuxuu yidhi secondary school baan dhigtaa marka waa dareemaysaa nin secondary school master tutoraa ninkaas waa sajilay marka wuxuu yidhi secondary school ma dhigtaa kulba waxaan doortay dhowr inaan macnaha aan halkaa kasoo bilaabo oo maarata shaqaalaha secondary qaato marka waa garan kartaa marka meesha kala joogaan nijab noocee bay u keentaa marka marka qofka isoo waxbarta halkan yimaado haddana haddii kow soo bilaabo nijab inta leeg ayuu la kulmi karaa wallaahi xuseen waxaan malinayaa waxyaala qaarkood waxmalinaya waa lagu shaqayn karaa laakiin cilmiga kale oo social scienceska kale ah oo aan ahayn technical ahayn wax kale ahayn macnaha waa adag tahay niyajabka ku keeni karto waxa weeye hadda qofku wuu danaysan yahay macnaha inuu wuxuu baahan yahay dib isu soo dhiso waqti badan geliyo oo recovery sameeyo oo mataqaanaa isusoo buuxiyo u baahan yahay waatan marka taas laga soo tago dhanka caqabadaha sidoo kale fursadaa jira qofka dib waxbarasho u bilaabi karo dowladda xitaa ay ka dhibaysa dabcan walba deen ay ku tahay ka waran fursadaha ee halkan yaala wallaahi waa fursadda ugu muhiimsanba in qofka halkan oo wax ka diyaarsho oo mataqaana gelina wax lagu baran karaa gelina biilkiisu ceshan karaa marka waa aad bay opportunitygeedu waa very high waa wanaagsan tahay aad ba wanaagsan tahay qofka waxaana baran karaa waxna waa maarata waa la shaqaysan karaa waata ugu dambeyntii dadka halkan jooga ama ha ku cusbaadaana ama kuwa muddo joogay dad ayaa dabcan ay kasoo tageen oo wadankii jooga dadkii wadankii joogay shaqa la'aana kanada ka jirta marka la dhaho waxay u maleeyaan hadal layska dhahay aanan sax ahayn bal ka waran halkan qofka jooga oo shaqa la'aan ku hayso iyo waxa ay ka filanayaan dalkii dadka uu dalkii uga soo tegay xusenow farqi weyn baa jira halkan waxa weeye dhib baa ka taagan hawsha mayaara siddeed saacadood labayo toban saacadood baad taagnaanaysaa hawl fudud mataan aniga soo sugaan baa ka yimi shaqa waxaan ka bilaabay xafiis baan ka bilaabay shirkad baan maamulay business baan ka shaqaynayay marka waxaan shaqaynaya wax fudud bay haya waqti laakiin halkan waxa weeye ama shahaado wado ama ha wadan dadku waa siman yihin markii lagu yiri security guardka ee bangiga jooga iyo gabadha kaashiyeerka ah isku waqti bay shaqeeyaan taagnaanshaa lagu hor shaqeynaya marka hawlsuma yar halkan